Dabkan waa xalay fiidkii ka kahii suuqa degmada Xamarweyne gaar ahaan goobo laka gadawa dharka khudaarta raashinka iyo armooyinka faashonka laka gadawa waliba suuqu nagadaya ko gebi ahaanba dabka baabeeye iyo ona dhul bileeranga suuqa ka fadhiya maadaama adkaatay muddada damyowshaya ganacsato badan u meelasaytii intaali hanto badana oo nololyo ka maaraya jarenga ganacsigaasay qaarsho iyo anjarna haanoon awoodna in si dhaqsi ayo hanku ka wadanga haana saytii oo geekiyo iyinga haano walba an haysana oo sababtiya dabka oo sheeni oo la sheegay inay eta koronto oo ka kahi mid kumid ee dukaamada suuqa ka dhex yaala haana kumid ee ganacsatada meelasaytiika la haytiya weliba iyo ku hadalena dareensho maadaama hanto badan meelaseeyo ku waayanga qaarshona waliba iyo sheegan inay eta qadar rabiya oo an qoran aytiya balse iyo wajahayanga xaalado adaga iyo oona dalbadenga in la garab istaaga meeshaan dhar badan oo macnaha bakaaraha laga soo qaadi jiray oo qoraal lagu soo qori jiray oo la sii gedi jiray iyo dhar oo annaga aan lahayn iyo waxbaa isla jiro laakiin adiga hadday macnaha hadday kor ugu booda ilaa iyo sagaal iyo toban kun sideed iyo toban kun meelahaas oo doolar waa gaaraysaa alxamdulilah horta waxay ku dhaceen qadarti aley wax walba ku dhaceen shalay abaarihii kow toban saaci bar markay ahayd ayaan waxaan ka warhelnay kor oo qiicayso oonan leeyahay korkiina gubanayso markii aan ku baxnayna awood aan ku dameyna waa u waynay almuhiim wixii gudahaas ku jiriyo dhar iyo harqaamo iyo adduun iyo ahay waa ay ku baaba'een alxamdulilah haddiiba naftayna aan qabno oo nafafayna aan ka badbaadsanay oo aniga shaqaaleyga aan banaanka ka imaanay taasaa mahad ilaahay ah waxay ka koobnaayeen qaybta dambe oo harqaamo lagu toli jiray oo afar wiil ay ka shaqaynaysay iyo qaybtan soko oo dharka raggaa lagu gadi jiray iyo qayb banaankaa oo maaragtay sambalka oo noo yili haa carwada cabdulaahi modren taylor baa la yidhaha inta badan dadka boqolkiiba sagaashan waa ay yaqaanaan oo xamroweyne degan marka carwo weyn bay ahayd darta alla waayo waxaan qaban karna male naftaynaaba meel loo soo jooga aanan ogeyn marka taas darteeda ilaahay dartiis inaan u sabarno waaye oo alxamdu alshukr istaakfurta aan badin
hooyo ayo gabartayda ceyd ciidan naqanadabaa ciid naga dhiga waana xugun qorayna waayo lama diidi karo ummadan gubataan wax la qabnaa laakiin waa jelcannahay aadaan u jelcannahay aadaan u dhib qabnaa aadaan dhibaata noo gaartay laakiin wixii ilaahay keena alxamdulilah waaye dharaan ku gadayna dharbacdayn oo ahayd waa ku noolayn ibaa lagu korihayo waa yeelaa lagu korihayo dhagi gacanta wax lagu haayay lama agaamoodaa laga korihayo intay iida dhashay intii walaashiyeed ka dhimatay oo aabbaa dhariga agoom aan waxaysanaan nahay waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya inay ka hadlayso markaa inta imaanayo dabkii ma soo gaarinba korkaasuu ka socday waa kaas ah si fiican waa isku dayay laakiin nafteena kala baqnay maal waa la helaa naf lama haddii aan shalay ilaahana siiyey maantana dabcan ilaahana siin doono insha allah ku dhow ilaa soddon kun meelaas waqtigii weliba aan xisaabi lahaynaa soo dhawaay marka wax walboo dhacay ilaah waa uga mahadinaya unitadii bannaanka iyo dadka deriska ahaa gubashadii aa saamaysay dhammaan wixii gudaha ku jiray hadda waa furnay waana arki doontaa waa kusin doonaa waxba kama badbaadin waa kaas kuleylkii baaxadda lahaa ee albaabkan ku dhacay ka rinjiya marsana dabcan hadda kalarkiisa hadda waa ujeedaa sida uu yahay kuleylkii aa saameeyey alaabtii oo idil dhammaan waxaa leeyahay wax walboo dhacay waa ilahay xaggiisa wax nooga imaaday waa ku shukrinaynaa qof walba oo walaala oo na soo garab istaagayana diyaarayna anta badana suuqyada soomaaliya dab qobsade kaasayti oo khasaare shil duwanjaysidawa welina majarta xal arintaasaytii walankuqobodawa